xarunta aan gudoomiyaha u ahay waxaa la aasaasay lixdii bisha muxuu ahay dood bisha shanaad laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa waxay dhiirigelisaa ama ay horumarisaa amase wax u sheegtaa haweenka soomaaliyeed maadaama oo laga joogo muddadii la aas aasay ku dhawaad laba sano waxaan waxaan wacyigelinay oo aan tababarnay ku dhawaad muxuu ahay tood dhowr boqol oo oo dhalinyaro habeen ah iyo maamooyin isugu jiraan waxaan wax ka u kuurgalnay gobolada dalka iyo degmooyinka gobolka banaadir waxaan u taaganahnay had iyo jeer horumarinta haweenka insha allah
fartuur ilaa iminka waxyaabaha idin suurtagalay ee aada qabateen maxaa ka mid ah waxaan waxaan qabanay seminaara oo aan u qabanay haween haweenka soomaaliyeed waa wacyigelin dheeraad ah ayaan siinay haddii ahaan lahayd dhinaca caafimaadka dhinaca horumarka horumarinta deegaanka iyo ka qayb qaadashada nabadeynta magaalooyinka oo colaadaha ay ka jiraan waxaan u sheegnaa aan ku baraarujinaa in in habeenka waxbarashada waxbartaan in ay ka qayb qaataan nabadeynta iyo dejinta iyo maxaa ku dhahdaa dalka seminaaro badanaa qabanay trainino badan oo aan gabdho badan oo xirfadaha gacanta lagu qab haddii ahaan lahayd xarqaanka iyo falkiska iyo waxyaaba badan ayaan aan tababarnay ilaa iyo haddana waa ku wada jiro aan ku guda jirnaa oo maalin dhaweytood trainingkii ama tababarkii saddexaad oo aan u sameynay gabdho gaaraya ilaa iyo konton gabdhood
tababarkaas aada qabateen kontonka gabdhood aada u qabateen muxuu la xiriiray yaase kasoo qayb galay
wuxuu la xiriiray gabdho adiga konton qofood ay ahaayeen oo habeen da ah iyo kuwa dhalinyaro isugu jiraan waxaa la xiriirna wuxuu la xiriiray darista xarqaan tulista iyo cilaan saarka waxaa kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ee isugu jiraan isugu jira xildhibaano qaran iyo xildhibaano nooga yimaadeen maamul goboleedka koonfur galbeed
maanta waxaa ii sheegtay inaad kulamo la qaadateen haween kor dhaafaya toddobaatan kulankaasi muxuu ku saabsanaa maxaase uga hadasheen
kulankaas wuxuu ku saabsanaa maadaama habeenka aynan ku baraarugsanaynin waayahan dambe ee la yiraahdo habeen waxba ma qabsan karaan haweenka mar walba ee meel walba ay ku liidan yihiin kulankaas wuxuu diiradda aan ku saareynay in haweenka soomaaliyeed ay wax qabsadaan wuxuu ahaa in lagu dhii waxaan u sameynay inaan dhiirigelino aan wax u sheegno oo meelo badan aan wax ugu taataabano ay hor u socdaan ee horseedki horseedka dalka ay yihiin ayuu ku saabsanaa waxaana ahay in hor loo socdo haweenka soomaaliyeed ee in haweenka caalamka ay ka tegay sida ugu tabategi lahaayeen oo ahaa maanta kulankeena qorshaha iminka aada hiigsanaysaan maxay tahay qorshaha aan hiigsanayno anaga sideed iyo tobanka gobol ee dalka waa inaan horta gaarnaa haweenka soomaaliyeed ee ku nool waddanka soomaaliya in aan isku xirnaaho ee noqdaan dad hal ah ee mideysan kadibna wax muuqda oo wax la qaban karo ee caalamka ay arkaan aan sameyno sidaas oo higsigeena uu yahay fariinta bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa aada gaarsiinayso maxay tahay fariinta aan gaarsiinayo bulshada i dhegeysanaysa waxay tahay koley haween waxa waaye lama huraan haweenka haddii waddan kasta haddii haweenkiisa ay hagaagaan guud ahaan waddanka wuu hagaagayaa haweenkan ayagana hurdada ha ka kaceen ha ogaadeen inay la-aantood waxba la ahaynin waxba la qabsan karin ayagana muxuu ahay meel kasta ay joogaan ay ka shaqeeyaan in ay isku xirnaadaan ee iska warhaayaan si ay wax badan u bedelaan waxaa hubaal ah haddii hooyooyinka soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan in laga samatabaxayo dhibaatadan